Machadka Barashada Xirfadaha Kala Duwan ee Farsamada Gacanta ee KTI ee magaalada Kismaayo oo ka mid ah xarumaha lagu barto noocyada kala duwan ee farsamada gacanta ayaa waxaa wax ka barta arday badan oo isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaas oo la baro noocyada kala duwan ee farsamada gacanta sida korontada, kombiyuutarka, tubistaha, xarqaan-tulista, cilaansaarka, dharkarinta iyo kuwo kale waxaana hadda wax ka barta arday aad u badan waxaan ugu horeyn wax ka weydiinay xirfadaha ay xarunta ka bartaana qaar ka mid ah ardayda dhigata xarunta KTI waxaan ka mid ahay ardayda wax ku barata kulliyadda teaching qaybta farsamada een, harqaanka waxaan bartaa hadda la muddo laba isbuuc ah si fiican baan wax ka ba- waxaan rabaa berri ka maalin inaan wax ku anfaco si fiican wax ugu barto
waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata kulliyadda k t i qaybta i t baan bartaa Ee, waxaan joognaa muddo laba isbuuca waxbarashadu si qiimo badan bay noogu socotaa macallin iyo maamul iyo ardaba si qiimo badan oo wanaagsan bay noogu socotaa Ee, intaa aan joognay ee labada isbuuca wixii nala baray ee nala tusay annaguna waxaan nahay arday ku dadaalaysa macallimiintuna waxay yihiin kuwo si xushmad iyo wanaag ay ku dheehan tahay noo fahansiinaya marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rajaynayaa inay dadaalkanaga aan ka midho dhalinno macallimiintanaduna garab bay nagu siiyeen marka macallin iyo maamul iyo ardayba si xushmad leh baa isula haysanaa oo wax u wada baranaynaa waxaan ka mid ahay ardayda dhigata k t i waxaan barataa isbuuc like, maalintaan imaanaya aqoon u maalaya kombiyuutarka sida loo isticmaalo Al- alxamdulilah hadda waa aqaanaa inta ugu filan waan rajeynaya inaan barto wax kasi zaa'id aan ku shaqaysan karo
dhankiisa maamula ku-xigeenka xarunta ayaa sharaxay waxyaabaha ardayda ay baraan Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim xaruntan k t i eh, waxay qabataa waa ururka dhalinyarada Eh, waxay guud ahaan u qabataana xirfado kala duwan bay bixisaa oo skills maadaama oo iskuulaadka ardadii dugsiga sare iyo dugsiga dhex waxyaabo badan aysan awoodin halkaan marka waxaan ugu talagalnay k t i si ay xirfad yar u bartaan beri ka maalinle ugu shaqaystaan xirfadahaas oo ka mid ah tusaale ahaan oo kale ah, kombiyuutaradaoo kale eh, harqaankaoo kale cilaansaarkaoo kale dharkarintoo kale eh, shaamboogoo kale la karinayo oo kale waa muddo wax yar xirfad lix bilood lagu baranayo beri ka maalin lagu shaqaysan karo